waxaa madrasada al-ictisaam ee ku taalla gudaha magaalada wajeer lagu qabtay xaflad ay ku qalin jebinayeen tiro arday konton kor u dhaafaysa kuwaas oo bogay dugsiga sare ee dhanka madrasada ama tanawiga laba iyo toban sano oo ay dhallinyaradani oo isugu jiraan wiilal iyo gabdho soo baranayeen madrasada al-ictisaam ayaa waxaa lagu wareejiyey ama la guddoonsiiyey shahaadadii ay kaga baxayeen dugsiga sare ee madrasada iyagoona wixii hadda ka dambeeya ay ku biiri doonaan jaamacadaha islaamiga ee ku yaallo dalka iyo daafaha caalamka xaflad si heer sare loo soo agaasimay oo lagu qabtay gudaha madrasada al-ictisaam oo ay soo agaasimeen culummada madrasadani iyo macallimiinta ayaa waxaa ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin tiro badan oo uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda tacliimta dowladda countiga wajeer macallin ugaas wardheere wakiilka aqalka hoose ee deegaanka hoose ee barwaaqo culamaa udiin ka kala yimid wajeer iyo sidoo kale madrasada macallimiinta wax ka baraan iyo ardayda qalin jebinayeen xafladda ayaa waxaa ugu horrayn lagu bilaabay aayadaha qur'aanka kariimka oo ay akhrinaysay mid ka mid ah ardayad wax ka baranaysay madrasada al-ictisaam الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا culimmadii halkaasi ka hadashay ayaa ardayda kula dardaarmay in tacliinta ama culumta islaamka ay sii laba jibaaraan oo aysan halkan oga harin kelimadaan dhahayaa ardayda qalanjibiyey oo sanawiga dhammeeyeen weli cilmi ma aadan dhammaynin ilaahaydan barakeeye sanawiyada waa meel dhow waay waxaa loo baahan yahay inaad jaamacadaha aadaan ood soo akhrisataan diinta islaamka ilaahay khayrkiina ha badiyo meeshaan waa waxaad un barateen hadda sida qalinka loo qabsaday iyo wax yar miftaaxi waxaa ladiin dhiibay miftaaxulcilmi hadda ladiin dhiibay welina ma aad furanin insha allahu tacaala hore inaad u socotaana loo baahan yahay war waxaa waaye xilliga waxbarashada waa fursad qof kasta maarata soo maraysa xilliga marka wakhti baa kugu socda maarata wakhtigaada waxbarashada maarati haddii aasna ka faa'iidaysanin waxaas lama tahay qof maarata cumrigiisa khasaari dhanka kale culummada afka madrasada al-ictisaam ku hadlayeen ayaa sheegay in madrasadani oo la asaasay kun sagaal boqol iyo siddeetamayadii in baahiyo badan ay qabto waxa ayna madaxda iyo dowladda ka codsadeen in laga garab istaago baahiyaha ay qabto madrasadani madarasada saas aragtay waxaan u malaynaa waxaa la bilaabay nineteen eighty seven ayaa la bilaabay ismooyinkan waa qadiim masaajidka waa arkaysiin aan malaynaa saad u burbursan yahay galaasyaha waa arkaysiin aan malaynaa baahiyaa jirto baahida haddii aan soo koobo saddex shay aan kusoo koobi karaa mid waa midda macalimiinta xaggooda ina macalimiinta noola kordhiya oo ay dowladda ay kafaala qaadayso midda labaad codsiga labaad waa arkaysiin maanta qoraxda caruurta iyo martidaba ay fadhida maalin kasta oo munaasabo jirta baalaanaan soo ijaarnaa geedahan hoostooda la fadhiistaa qoraxdaa dadka dilaysa hataa hadalkii lama bagan kara hadalka lama bagan kara taasna waxaa waaye ma laha qaaca madrasada ma laha howl ma laha waxaan baryaynaa in madrasada loo sameeyo qaaca sistemka dowladdana meelo badana waxa umalaynaa laga heli karaa umalayna social hall wasiirka wasaaradda tacliimta dowladda countiga wajeer macallin ugaas wardheere oo dhankiisa hadlay ayaa ardayda kula dardaarmay inay tacliinta xoojiyaan halka waalidiinta uu ugu baaqay in ay madaariista garab siiyaan run ahaantii aad iyo aadaan ugu faraxsanahay in aan imaado madrasadayda horo aniga naftayda meeshaan arday baan ka ahaan jiray sanadkii laba kun iyo lixdii ayaan meeshaan arday ka ahaan jiray ilaahay jannatulfirdows ha siiya shiikheennii sheekh cali xaaji fariintaan u diraya ardayda ha ahaadeena kuwa takhrujaya ama kuwa kala waxaan rabaa inaad ku sabartaan tacliinta tacliinta marka hore la baranaaya waa lagu rafaadaa waa lagu baahanaa waa salaada adoo hurdi lahaya lagu soo kicinaa ya mashquul badanaa iska jira marka la baranaa laakiin markaad barata waxaad ku duwad ku ilowdaad ku arkaysaa insha allah qaar ka mid ah ardayda ka qalinjabiyeen madrasada al-ictisaam ayaa dareenkooda warbaahintaista oga warbixiyeen magacaygu waa cabdilxamiid sheekh xasan cabdi waxaan ka mid ahay ardayda ka takharujtay madrasat alictisaam alislaamiya sanadkan labada kun labaatan iyo afarta waxaan awalan aad ugu mahad celinaya alla subxaanahu wa tacaala oo ii kastay inaan halkan soo gaaro laba iyo toban sano ka bacdi marka xigta waxaan aan u mahad celinayaa macalimiintaydii oo duwan yahay doctor sheekh basha oo ka mid ah madaxa madrasatu lictisaam waxaa kaloo aan u mahad celinayaa waalidiintayda oo ilaa iyo heerkan isoo gaarsiiyey oo intaan igu dhiirigelinayay in aan barto tacliinta diiniga magacii maxalla kawthar maxamed sheekh oo madrasa ictisaamka soo qalinjibay awalan maxaan mahadcelinaya allah subxaana watacaala oo macalimiintayda oo dadaalkan i gaarsiiy iyo waalidkayda cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista bariga ismaamulka wajeer